wasaaradda arrimaha gudaha federaalk dushinta galmudug ayaa magaalada dhasmaraab kada furta madal muhiim oo looga hadlayo qorshaha dib ushisiinta qaran ee galmudug madashan oo lagu lafagurayo sidii loo hormarin lahaa nabadaynta iyo sidoo kale midnimada galmudug ayaa muhiimad gaar ah siinaysa sidii loo xoojin lahaa wadahadalada iyo isfahanka dhexmara bulshada ee dowladda galmudug waxaana sidoo kale la filaya in madashan ay ka qayb galaan madaxda iyo wakiilada bulshada si loo gaaro heshiisyo la isku waafaqsan yahay oo ku saabsan horumarinta nabadda iyo xasiloonida galmudug ugu horeyn ayaa waxaa ka hadalay kana warbixiyay madasha kusaabsan tahay maxamed cawil oo kamid ah howlwadanada wasaaradda arrimaha gudaha federal juutinta galmudug
caqabadihii ee lasoo arkay soddonkii sano u dambeeyeyna laga gudbo marka waxaan rabnaa bulshada laftigeedana inay hanaanka dhabweyshisiinta qaran ay qaybteeda ka qaadato qayb weyn bay ku leeyihiin dabcan inagu hadda intaan hayno waa uun dukumentiyo qoran laakiin hirgelintiisa iyo ka shaqayntiisa iyo waxaa weeye meelmarintiisaba waxaa qayb weyn ku leh ee bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan hadduu alla idmo maalmahan halkan wada joogno waxaan isla fiirin doonaa hanaankaas qaran oo dhabweshiisiinta waxaan ka codsanaynaa qaybaha kala duwan ee bulshada inay ayakuna nagala shaqeeyaan tiimo muhaajiray saddexdii sano lasoo dhaafayba nala shaqaynayay ayakana waa u mahad celinaynaa oo qayb badan oo kamid a halkan joogto wasiirka wasaaradda ganacsiga galmudug oo madashan hadal ka jeediya ayaa bogaadiyey kulankan lagu lafagurayo sidii bulshada reer galmudug loo heshiisin lahaa loona fahansiin lahaa dowladnimada iyo waxyaaba ka koban tahay
shirka dhab u heshiisiinta waxaan rajaynaynaa inay dhallinyaradu meel fog ay gaarsiiyaan ka qayb qaataan isdhexgalka bulshada dadka haddii colaado la abuuraya loo adeegsado waa iyaga ama ururo isdiidan oo siyaasadeed ha noqdaan ama arrin ururo diimeed oo iskhilaafsan ha noqdaan waxa xaabo ahaan loo isticmaalo waa dhallinyarada marka kacdoon dadweyne la samaynayo waxa bulsho bedeli kara waa iyaga haddii marka positive iyo negativeba waxa loo adeegsan karaa labadaba ay dhallinyaro noqotay waxaa muhiima waxaa quruxdeenu maanta ay ku jirto meesha aan fadhino iyo siday dadku maanta u fiican yihiin oo dhan waxaa keliya kasoo saari kara natiijadaas waa nabadda iyo isdhexgalka bulshada kasoo saari kara haddii wadada hoteelka loo soo goynayo ay maanta xirnaan lahayd xaalad colaadeed iyo meel aan wanaagsanayn ay ahaan lahayd dadku saama ma ekaadeen ugu yaraan dad booraysan oo soo kufay oo soo kacay oo soo geli lahaa inaan nabaddaas ilaashanno annagu aan ka shaqayno
wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gofederaalk duusinta galmudug axmed cismaan aadan qoje oo madasha ka hadlay ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay in fikradooda ay ku muujiyaan sidii xal waara loo heli lahaa dib ushisiinta bulshada reer galmudug iyo fahansiinta dowladda siday isku qaadan lahaayeen taasoo madashan ay u furan tahay loogana hadlaya sidii dibushiin dhaba looga gaari lahaa arrimaha ka jira deegaanada galmudug ee u dhexeeya bulshada iyo dowladda intaba
dhallinyaradiinnaan maanta meesha joogta oo rag iyo dumarkaba leh waa dadka la rabo inay ka shaqeeyaan nabadda weliba maantay dumarku aada u noogu badan yahay oo waxaan u malaynayaa nabaddiibaaba soo dhowo inay insha allah waxaan rajaynayaa nabadda ay si fiican uga qayb qaataan gabdhuhu haddii colaad la kiciyana fidnada ragga way ka kici ogyihiin hadday u istaagaan inay nabadda ka shaqeeyaanna way ka xasilo ogyihiin markee ninkeedana way cosho kartaa wiilkeedana way cosho kartaa haddii gabarh kasta walaalkeed ama saygeedii ama wiilkeeda ay xakamaysatana wax dagaalaba lama arkeen dadkan isku hayshaystaa meel aan nololaba ka jirin oo aan wax macnaha ka soo baxayn xoogaa waxaa ka maqan caqligaa wax ka siiyihiin marka waxaan leenahay aan si fiican uga shaqayno dib heshiisiinta bulshada reer galmudug ayaa inta badan waxay u baahan wacyigelin la xiriirta ka hortegidda colaadaha qabeelaadka kuwaasoo inta badan ka dhasha daaqsinka xoolaha iyo sidoo kale deegacmeynta dhulka miyiga taasoo mararka qaar sababta dhimashada dad badan waxba galabsan deegaankan ka dhigta mid lagu kala hayamo